dheer waa hadal sal iyo raad aan lahayn warayaal la xirana ma jiraan runtiina dadka waxaa jira dad saxaafad intay iska maqleen wariyaanahay iskale iska ordaaya iyo kuwo qas ina ku talagalay iyo kuwa xumatashiil ka shaqeeya ayaa horta waddan ka batay ma garata waa gartay marka waxaa jira niman oo shan nin ah oo wasaaradda waxbarashada xarunteeda intay tageen arday iskuulaadka iyo urur dhalinyaro iyo waxa intay u yeereen wasaaraddii waxbarashada gudaheeda shir ku qabsaday buug ayagu ku talagaleen ku qabsaday wax soo barla yidhaahdo ee yidhaahdeen waxaan nahay wariyaal isdooranaaya annagana aanan ka warqabin hataa ogeysiin aanan ku lahayn wariyaasha jubbaland ayaga ka warqabin niman iska tegayo meel ayaga kolgood yani albaab kasoo xortiyo wasaaraddii warfaafinta joogta wasaaradda waxbarashada aadayo meeshaas war ku haaya ay ahaayeen kadibna waa loo anaga waan waan waan aragnay waa u yeernay waxay ka lugay lahayn aan u sheegnay saxaafadda inay sharciga saxaafadda ay ilaaliyaan in cashaxa idaacadda ilaaliyaan in dowladnimada iyo xasiloonada ilaaliyaan in amniga ay ilaaliyaan ayagaba waa la ilaaliyaa ayagana aynu noqonin kaswadayaal ayaan kala hadalnay muddo laba saaca ku dhawaadaan wada sheekeysananay kadibna qodobka sharciga dastuur sharciga saxaafadda soomaaliyeed ee la ansixiyey baarlamaanka federaalkana ansixiyey golaha wasiirada ansixiyeen madaxweynaha iyo golaha ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaankana ay wala saxiixeen ayaa qodobkiisa shanaad xarafkiisa b ama bac ayaa wuxuu sheegayaa markay saas oo kale sameeyaan in digniin la siiya digniinaan siinay intaasaa jirta wax kaloo jira malahan marka ayaga ayaa waxay sameeyeen runtiina maanta dhibaatada waxay naga haysataa nin kastaba wuxuu lahaa loogu la ordaya wuxuu leeyahay wariyaha hebelaa u shaqeeya marka nimankaasa intaa ku yeernay xafiiskeyna wada fadhiisanay wada hadalnay u sheegay qaladkoodii digniinta ugu dambeysna qodobka maxaa saxaafadda qodobka shanaad xarafka ba wuxuu sheegayaa in digniin la siiy digniintiina waa siinay intaasaa jirtay ma garat marka wasiir ma jira miya xariga wariyaal afara oo la sheegay in gelinkii dambe maanta la xiray
adeer waa hadal sal iyo raad laheen afarta gelinka dambe waxay wada hadlaayeen oo arrinkooda ka wada hadlaayeen oo u sheegaya waxay ku khaldan yihiin aniga wasiirka ah fadhiyey ma ahayn meel xabsi ah xabsina lama geynin lamana xirin haddii aan runtii aanan yani ilaalinaynin maxaa yeeday waxyaaba fara badan dulqaada aanan samaynayninna xaq waxay u lahaayeen waxay u lahaayeen mas ku sameyn digniinaasi maadaama dadkii aqoontii aynu xaq yani saxaafadda ayna garanaynin anshixiya saxaafadda ayna garanaynin nin kastana uu leeyahay wariyaan nahay waxyaabo fara badan oo aada u qaldana ay maalin walba samaynayaan maanta wasaaradda waxbarashada maxaa ka galay wariyaal meel ku shiraayo ama ama laha gudoomiyaan samaysanayna ama ama danan wariya saxaafadaan ka hadlaynaa inay wasaaradda warfaafinta iyadoo joogto ay tagaan wasaaradda waxbarashada staafkii wasiirkana ay dhahaan albaabka ganjeelka noo xir markuu wasiirka soo rawaxay kadib meeshaas ay isugu geeyeen arday lamaran habaabiyey iyo urur dhalinyaro oo runta markaa kuu sheegan hab aan wanaagsaneen oo qaabdarro ah ee lagu abaabulay raggii abaabulay raggii abaabulay shan nin aan u yeelay waxaa ihi war waxaasi wadda ma ahayn sharcigii aan u akriyey sharcigii ogaayeen aan u sheegay haddaad qaldaneedeenna maanta waxaa idin dulqaadanayaa digriinta ugu dambaysana waan siinay intaasaa jirta adeer macana wasiir waxaad ku celcelisay in ay goob ku shirinayeen arday islamarkaana aysan ahayn dad suxufiyiina dadka goobta ku shiraya suxufiyiinta qaar aan la xiriirnan waxay noo sheegeen inay ahayd doorasho ay sameynayeen wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo waa ku maqlaa wasaaradda waxbarashada qabato oo doorashada goobjoog ka noqoto ama ama ogeysiin ku leh mise wasaaradda warfaafinta laga sheegay sideed saac ay ahayd waa wada fadhiisanay toban saac iyo ruy marka ay ahaydna go-aankii ugu dambeeyaan soo siiyey oo ahaa maxaa digniinteed maadaama dhalinyaro yar yar oo runtii aanan garanayno anshixiya saxaafadda aqoonteeda aan lahayn oo runtii waktiga hadda duruufaha jiro inay looga qaataan yidhahdaan waxaan nahay kanaa hebel aan u shaqeyna iska dhahaan soogad soomaaliyeed ay yihiin digniinaan siiyey digniinaan siiyey haddana seminaar oo qaban rabaa sharciyadii aan akrino waxay xaq u laheen iyo xaq u leeyihin inaan kala sheegno wasiir qofkaas wasiir isku- soo adiga qudhaada uma muuqatid inuu xanaaqa ku qaaday oo raggiiba aad leedahay ee loogooyina iska wataan qaarkoodna warbaahin caalamiya-
waayo wasaaradii waxbarashadaan la og wasaaradii waxbarashadaan ku shirayna nin ku leh oo wareer ah oo markii absiiri waa u dhaxariistay sababtoo ah war wasaaradda waxbarashada maxaa galaaya dhalinyaradii soo meesha iskugu timaado qofkii iskaleya marka taas awgeed maadaama qaarkood ayna bisleen wasaaradda waxbarashada arrintaasi ma kala hadasheen waa waa u sheegnay waxaan yidhi xaga adniyadii usoo imaada doorashada diyaariyo ogeysiyaha idinku leenahay goobjooda idinku leenahay si xaqa u qabsada laakiin inaad arday hadda waxaa kasii dara arday arday iskuul dhigato iyo urur ururka dhalinyarada dhalinyaraha iyo lixdan waxaayd wariyaal ah oo afar maxay shaqeeyaan labana ay dad un hadda un wax baraatixa ku jiro oo wax barbarasho ku jiro ah ayaa meeshii wasaaradda waxbarashada kugu tegay waa u sheegnay annaga waa u nasteexaynay dhalinyaro yar yar waaye arrinta meesha kama jirta maasha dejiyaa mari doorashada markii admiraha laqaayn hadda ma ahin waktiga ayinkaad isu dib u dhigtaan oo diyaargarowdaan oo aad wasaaradda wargelin siisaan anaga goobjoogaan ka noqonayna wax kale idin kama ligin waa adigu goobjoogana qofkii ku guulaystana haddii ilaaraa waa ogaanayna markaasaan la shaqayn doonaa haddii ilaaraa wasiir laakiin wariyaashii magaalada ka howlgelayay maxaa keenay in wasaaradda ay ka dhuntaan ma waxaa jira isfahan darri u dhexaysa wariyaasha iyo adiga wasiirka ah wallahi anaga garan maayo anagu saxufiyiinta toddobaatan waa ku dhow yihiin afar nin oo kolley ayagu dan gaar aha lahaay iyo rag ay aruursadeen haddii haddee runtii nin weynaanaay ma rabo in aan idhaahdo wax kale ay isku raadsadeen inaan dhahana ma rabo waxa weeye dad yaryar ay ahaayeen waa is kolley nooshaasay la gashay markaan aniga weydiiyay war aniga maxay tiraadeen shilaan kama rabnaa may tiraadeen maya waxa warqadaa ma soo qorteen maya tareerkateyga habeen barrad waa soo wacdan waa idinka qabtaay may soo wacdan maya waa qaldanne waa qaldanne waa qaldanne waa qaldanne marka kolley kolley waan waxaan waxaan filayaa qof oo dad degdegaya oo dadka waxsiga degdegaya dhalinyaraha inay yihiin waa u nasteexaynay digninaan siinay waxaan yidhi war aragtaas meeshaas maahan marka haddii ilaahaa wadadooda soo mara anaga ogeysiinaha idinku leenahay goobjooga idinku leenahay waxaan xaq idinkugu leeyahayna diyaar noonooda waxaan xaq u leedahayna waa idin diyaarinayna haddii ilaahaa